بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة kelimada cinwaankeedu waa saa hore laydinku sheegay tajdiid uliimaan ama dibi cusboonaysiinta iimaanka waa arrin aynu u baahnahay wakhti walba si gaarana wakhtigan haddaan ku jirno aan baahi badan u qabno wey iimaanka oo macnaheedu yahay rumaysnaanta waa mabda'a asaaska u ah diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ina siiyey deeqda alla inoogu deeqay subxaanahu wa tacaala waa camal ilaahay loogu dhowaado midka ugu qaalisanee ugu qiimo badan wey kama fi saxiixi اlbukhaari wakayrih nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa la weydiiyey ayu lcamali afdal camalkee ugu fadli badan wax camaloo la sameeya nebigu wuxuu uhi sal ly waslam iimaanu billaah rumayn alla la rumeeyo baa wax kasta ugu fadli badan oo ugu fiican waxaa la weydiiyey maxaa ku xiga iimaanka kadib wuxuu nebigu uri sal ly waslam jihaadun fi sabiili illah jidka ilahay oo lagu jihaado waxaa la weydiiyey maxaa ku xiga wuxuu nebigu uri sal ly wasalam xajun mabruur xaj lagu baarinimo sameeyey oo alla lagu ateecay ayaa ku xiga buu nebigu uhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh iimaanku macnihiisa waa ka nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh uu qeexay oo markii malakul jibriil u yimid isagoo nebigu saxaabada la fadhiya sal lla lay wasalam xadiidkii cumar fi saxiixi muslim waxyaabihii uu jibriil nebiga weydiiyey waxaa ka mid ahaa akhbirnii cani iliimaan bal iimaanka iiga warran buu yidhi iimaan maxaa la dhahaa nebigu waa ka ku qeexay salawaatu rabbi wasalaamu calayh iimaanku waa an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharih waa inaad ilaahay rumayso malaa'igtiisa rumayso kutubtiisa rumayso rusushiisa rumayso maalinka aakhare ee abaalgudka la qaadan doonana aada rumayso ilaahay qadarkiisana aada rumayso kiisa khayrka iyo kiisa sharkaaba qeexiddaa nebigu uu ku qeexay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ee tiirarka lixda uu ku sheegay qeexid ka dambayso iimaanka la qeexi ma jirto iimaanka marka uu nebigu sidaa u qeexay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayaa waxaa ku yimaada xaalado uu marna hoos u dhaco marna kor u kaco sida bini aadamkaba uu xaalado noocaasa u leeyahay jidhkiisa iyo noloshiisa isagoo xoog badan buu korayaa isagoo daciif waa dunyada imaanayaa waa xoogaysanayaa haddana dacfigii buu dib ugu noqonayaa kadalika iimaanka qalbigiisa ku jira marna kor buu u kacayaayoo kamaal iyo dhammaystirnaan buu aadayaa marna hoos buu u dhacayaa oo waxaa dhici kartaba inuu baaba'o si hoos ugu sii socdo cinda ahlusunna waljamaaca waxaa muqarar ka ah ku ah kitaabka iyo sunnaduna ay ku tuseen iyo ijmaacii salafku in iimaanku yasiidu wa yanqus iimaanku waa kordhaa waana isdhimaa yasiidu bialtaaca wa yanqusu bilmacsiya wuxuu ku siyaadaa iimaanku wixii taaca ah ee ilaahay loogu dhowaanayo subxaana wa tacaala iimaanku wuxuu ku nusqaamaa ama dhibo oo dhaawac u geysta macsiyada iyo dembiga iimaankuna ahlu sunnuhu siday ku qeexeen waa ictiqaadu alqalbi qowlu llisaan iyo camalu ljawaarix qalbiga ictiqaadkiisa iyo carabka oo ku dhawaaqa wixii qalbigu ictiqaadiyey iyo xubnaha oo sameeyo u hoggaansama wixii qalbiguna ictiqaadiyey carabkuna ku dhawaaqay halka waxaynu ka garanay marka keliya iimaan uun qalbiga ku jira oo aan dhaqan la soconin iyo camal ma jiro aliimaanu maa waqara fi lqalbi wasadaqahu alcamal iimaan waa wixii qalbiga ku sugnaada kadibna camal uu u markhaati kaco camalku waa markhaatiga la arko ee iimaanka qalbiga ku jira markhaatiga u ah waana tiir tiirarkiisa ka mid a oo aslanba iimaanka ruuxu ma asaxayo ilaa inuu camal la yimaado mooye sida allah subxaana wa tacaala in badan qur-aanka uu daba dhigo ina aladiina aamanuu wacamilu saalixaat aamanuu wacamilu saalixaat wacamilu saalixaata waxay kutusaysaa bimacnaa camilu saalixaatku waa qayb iimaanka ka mid a ee iimaanka kama baxsana ruuxaan marka taaco iyo camalba la imaanin oo ilaahiisa abuurtay aan cibaadaba ula imaanin ruuxaasi iimaan ma leh mumin lagu tirin maayo inuu mumin yahay lagu tirin maayo mabda'a marka iimaanku waa mabda'a alla agtii subxaana wa tacaala ruuxa darajada aakhare markuu tago booska uu galayo waxaa xadidaya iimaankiisu kolba intuu dhan yahay hadduu cadiimul iimaan yahay oo wax iimaanaba qalbigiisa uusan ku jirin iimaan la-aantaasi waxay geenaysaa naarta jannadana way ka xarimaysaa hadduu iimaan qalbigiisa ku jirana kolba qiyaasta iimaankiisu uu yahay baa boosishinkiisu noqonayaa iyo booska jannada uu ka gelaya hadduu iimaan xoog badan oo kaamil oo dhammaystiran la yimaado darajaad saruu leeyahay hadduu iimaan dhexdhexaada la yimaado darajo dhexuu leeyahay hadduu iimaan daciifa la yimaado tabar daranna meel hoosuu leeyahay wahaakadaa alla subxaana wa tacaala maalinta qiyaamada wuxuu wax ku qaybinayo waa kolba qadarka iyo qiyaasta ruuxa iimaankiisu u gaadhsiisan yahay taasi marka waxay keenaysaa in aad ku dadaasho inaad rabbigaa kula kulanto subxaana wa tacaala markaad la kulmayso biiimaanin kaamil iimaan dhammaystiran waxaa kaloy keenaysaa inaad mar walba ka warhayso oo aad yacnii aadan moogaanin kolba iimaankaaga korokiciisa iyo hoos u dhiciisa nolosha aad ku jirto ee yowmiga ah ee lambaashirayso baa xaaladana waxaa kugu imaanaya aada hoos u dhacayso iyo xaalada aad dhexda tegayso iyo xaaladaad kor u kacayso waxaan doonayaa marka inaad mar walba isla socoto oo xaaladda iimaankaagu hoos u dhaco dib u gurasho aad bilowdo inaad isdaba qabato xaaladda aad fiican tahayna inaad sii xoojiso si aad horay ugu sii socoto sida nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiis saxiixa ibn xibbaan iyo keyrka ay soo saareen nabigu wuxu uhi sal lay waslam ina likulli camalin shira walikulli shiratin fatra camal walba wuxuu leeyahay xiisuu leeyahay xiiso walbana dhammaad buu leeyahay xiise walba dhammaad buu leeyahay xilli waxaa jira bini aadamku uu shayga u xiisaysan yahay oo ruuxu waxaan u xiisaysan yahay dhaacada u xiisaysan yahay khayrka u xiisaysan yahay diinta u xiisaysan yahay nashaad uu u hayo xillina waxaad arkaysaa isagoo daalay oo yacni go-ay oo hawshii uu xiisaha u hayay xiisihiisii baaba-ay nebigu wuxu uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh faman kaanat fatratuhu ilaa sunnatii faqad ihtadaa ruuxii markuu hoos u soo dhaco sunnadaydi iyo dariiqadayda aan hoos uga dhicin ruuxaasi waa hanuunay buu nebig sal lay slm ruuxii hoosu dhiciisu uu gaadho heer uu sunnadaydii iyo dariiqaygii ka baxana waa halaagsamay buu nebigu uhi salawatu rabbi waslamu caleyh marka waxaa la doonayaa inaad isku celceliso sunnada oo macnaheedu uu yahay giraafka hoosu dhaca iimaankaagu inuusan gaadhin heer aad halis geli karto waxayna ku imaan kartaa inaad tahay ruux iska warhaya oo xaalkiisa ka warhaya oo wax u qiyaasan yihiin oo wax u miisaaman yihiin laakiin dadka intooda badan waxay ku nool yihiin khafalaadka adduunyada sakaraadka adduunyada adduunyada khafladeeda iyo khamaraadkeeday ku nool yihiin maba is-ogaba waxaa laga yaabaa xaaladdu inay la durugto oo suu u socdo u socdo mar uun uu yacni uu macnaha waxa weye qowga ka dhacay ama uu halis ku jiro inay geeridu ku timaadaan iska dhici karaysa waxaa la doonayaa marka sida aynu xoolaheenna u xisaabinno nolosheenna adduunyadu inoogu xisaabsan tahay wixii ku soo kordhay iyo wixii ka dhinmay ay inoogu xisaabsan yihiin in diinteennuna inoo xisaabsan tahay oo wixii iska dhimay iyo wixii ku kordhay waa inay inoo xisaabsan yihiin markii wax iska kaa dhimaanna waa inaad isdaba qabato ood iskabto markii aad fiicantood meel fiican maraysana waa inaad isa sii riixdo nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxyaaluhu ilaahay ka magangeli jiray baa waxaa ka mid ah wuxuu dhihi jiray allaahuma innii acuudu bika min alxawri bacda alkawr ilaah waxaan kaa magangelayaa min alxawr nusqaan bacda alxawri ay bacda alkamaal dhammaystirnaan kadib markaan dhammaystirnaan gaadhay inaan dib u soo noqdo ama min alxawri dibu gurasho iyo dib u noqosho bacda alxawri dhammaystirnaan kadib bacda alkawr dhammaystirnaan kadib yacni markaan dhammaystirnaan gaadhay oo diintayda iyo iimaankayga iyo taacadayda meel fiican aan gaadhay alla waxaan kaa magangelayaa inaan dibu gurasho bilaaboon dib u noqdo arrintaa nabigeenu salawatu rabbi waslamu aleyh dacooyinkiisi bay ka mid tahay waxayna kutusaysaa rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh maxfuud buu ahaa macsuum buu ahaa rabbigii baa ilaashaday oo wuu dhowrsoonaa laakiin innagaa darsi layna barayaa oo layna barayaa mar walba in aan ka dadaallo dibugurad inuusan kugu dhicin ood horay u socoto horay u soco wax kororso laakiin wayan wax kaa dhinmin cilmi kororso dib ha u noqonin daacada kororso dib ha u noqonin shaqada aad diinta u shaqaynayso kororso dib ha u noqonin dacwada kororso dib ha u noqonin khayr ilaahay ku siiye subxaana wa tacaala daa'im horayna uga sii soco rasuulkeenu salawatu rabbi waslamu caleyh wuxuu aan jiray hadduu camal sameeyo wuu daa'imi jiray wuxuuna jeclaa addoonku hadduu camal sameeyo camalkaa inuu daa'imo wax ku dara mooyaane inuusan wax ka dhimin nebigu sal lay sl abdullahi bni camr buhaa baan u malaynayaa waa ki yidhi cabdullaahi waa nin fiican ilaa annahu kaana yaquumu alleyla fataraka qiyaama alleyl nin fiican weeye laakiin habeenkii buu salaadda isu taagi jiray salaaddii habeenka isu taagi jiray buuna ka tegey bimacnaa garo salaaddu waa salaad sunnaa waajib ma ah laakiin maxaa uu rasuulku sal lay slam tilmaamayaa haddaad salaad sunno ah heer ka gaadhay oo salaadda habeenkii aad tukato salaaddii habeenka aad tukan jirtay inaad ka tagtahay waa hoosudhac waa dibugurasho wey walow sunnaba ha ahaato salaadaha markaad tukato waajibka ah sunnaad ka hormarin jirta ama ka dambaysiin jirta soon sunno abaad lahayd wakhtiyo waxaa jirta aad taacaad mucayana lahayd awraad mucayan iyo adkaar mucayanaad lahayd wixiibaad marka wax weeye sagsaag kaa galay waxaad garanaysaa markaasi xaaladaasi in aad dibugurasho ku socoto waxaa la doonaya marka waxba yayna iska kaa dhimine horay u soco wax siyaadsa mooyaane waxyaysan kaa dhinmin nebigu sal lla lay wasalam waa ka xadiid saxiixa saxaabadiisa ku yidhi taqadamuu walyatama bihi walta'tamuu bi horay u soo baxa horay u soo durka oo igu daydo aniga iraaca waliya'tama bikum man bacdakum idinkana dadka idinka dambeeya ha idinku daydeen walaa yazaalu qawmun yata'akharuuna xataa yu'akhirahum allah dadka qaarkood inay dib u sii guranayaan ka zuuli maayaan ilaa ilaahay dib u dhigo subxana wa tacala maxaa laga wadaa bimacnaa hadduusan ruuxu isqabanin oo horay socodka uu joojiyo dib socod baa ku bilaabanaya hoosudhac baa ku bilaabanaya inuu dib usuu guranayana dayn maayo ilaa ilaahay uu dib u dhigo oo naarta ku dibdhigo subxaana wa tacaala oo imise ruux oo wanaagsan oo qiimo lahaa oo culimo ahaa oo ducaad ahaa baan maanta meelay ku xisaabsanyihin aan la garanayn imise dad oo safka hore ku jira oo khayraadka safka hore kaga jiray baa maanta xataa diintii ka tegay wax kale iska dhaaf oo iimaankii xataa waay wakhti bay wax bilaabeen markii la bilaabayna oo ay ku timid asbaabtii dib u ridi lahayd ama hoosu dhaca asbaabtiisu markay ku bilaabatay muusan isdaba qabanin siduu isu halmaansanaa ee u socday u socday ayuuba waxaway doontii o dhan ka dhacay waajibku marka walaalayaal waxaa la doonayaa inaan nahay dad iska warhayo diintoodu u xisaaban tahay adduunyadeennu waynoo xisaaban tahay maxaa shilin kuu kordhay maxaa shilin kaa dhinmay wixii akownti kugu jira waa kuu xisaabsan yahay wixii meelo kale kugu jira waa kuu xisaabsan yahay wixii ku soo gala waa kuu xisaabsan yahay mustaqbalkaaga saad wax u maarayn lahayd waa kuu xisaabsan tahay laakiin diintaadii kagama warhaysidba xaggeed kaga jirtaa horta waxbaa kaa maqan ma wada haysaa ma kaa dhiman tahay ma kuu dhammaystiran tahay warkeedaba ma hayno sidaas daraaddeed baa waxaa laga maarmaan ah inaynu iimaanka cusboonayntiisda ku dadaalno dib u cusboonaysiino iimaankeeda xadiid baa jira filmustadrak ku yimid fii alimaamu xaakim mustadrakkiisa oo xasan ah oo nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ina aliimaana layakhlaq fii jawfi axadikum kamaa yakhlaqu athawb fas'alu allaha an yujadida aliimaana fii quluubikum iimaanku wuu duugoobaa oo qalbigiinna ayuu iimaanku ku duugoobaa siday maradu u dugowdoo kale ee alla waxaad weydiisataan inuu iimaanka qalbigiinna ku cusboonaysiiyo yacni waxa way maradu marka horead xidhato waad aragta way cusub tahay way dhalaalaysaa waxoogaa markaad xidhnato maradii waa isa sii beddelaysa heer waxay gaadhaysaa marka dambe ay googo'doo la tuuraba iimaanku sidaasoo kale weeye qalbigiinna waa ku duugoobayaa duugoobu waa sii soconayaa marka dambe waa googo'ayaa iimaankii waa dhammaanayaa qalbigaba waa ka baxaya sidaa marada u duugowdoo kaleo iimaanku u duugooba ee alla waxaad weydiisataan inuu qalbigiinna iimaanka ku cusboonaysiiyo asbaabta loo baahan yahay inaan qaadanay ka mid tahay su-aashu waxay tahay marka jawaabta inaga rabtaay maxay tahay asbaabta noogu kaalmayn karta inaan diintannada horay u wadno iimaankanaga kobcinno wixii hoosu dhaca iska ilaalinno asbaabtaasi maxay tahay asbaab badaan baa qur-aanka iyo sunnadu sheegeen oo ruuxii qabsada ilaahayna waafajiya subxaana wa tacaala wax badani u kordhayaan waxaa ka mid oo asbaabta ugu muhiimsan waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a ruuxu qur-aanka ilaahay soo dejiyey subxaanahu wa tacaala iyo waxyiga rabbi inuu la leeyahay xidhiidh toosoo joogto ah qur-aanka barashadiisa fahamkiisa ku dhaqankiisa tadabburkiisa yacni dhuuxidda macnihiisa la dhuuxo tafakurka lagu fikiro qur-aanka ood xidhiidh joogtaa la yeelato waa asbaabta ugu muhiimsanee keenta ziyaadatu liimaan iyo iimaankaagu mar walba inuu cusboonaado oo u siyaado allah subxana wa tacala qur-aanku inoogu sheegay inama almu'minuuna aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatu zaadathum iimaana wacalaa rabbihim yatawakkaluun mu'miniintu waa kuwa marka ilaahay la xusuusiyo oo agtooda lagu xuso quluubtoodu ay cabsato qalbigoodu waa isbedelaa dad baa si kasta haddii ilaahay loo xusuusiyo aan qalbigooda wax isbedel ku dhacayn mu'min ma ah iimaankiisaa si wax ka yih qalbigoodu waa baqaa oo cabsi baa gashay ilaahay aayadihiisa markii lagu dul akhriyana waxay u siyaadisaa iimaan aayaduhu iimaan bay siyaadiyaan oo qur-aanku ruuxu kullamaa uu fahmo akhriyo oo xidhiidh joogtaa la leeyahay waxyaabaha ugu weyne uu ka faa'iidaysanayo iimaankiisuu kobcinaya dareenkiisuu kobcinaya diintiisiibuu kordhinaya waidaa maa unzilat suuratun faminhum man yaquulu ayukum zaadatu hadihi iimaana faama aladiina aamanuu fazaadathum iimaana wahum yastabshiruun aayado qur-aana markay soo degaan munaafiqiintu waxay leeyihiin yay iimaan u kordhisay nin idinka idinka midoo wax ka kororsaday ma jira wax u kordhisay alla wuxuu yidhi dadka iimaanku dhabta uu ka yahay iimaan bay aayaduhu u kordhiyeen oo waxbay u kordhiyeen laakiin munaafiqiinta waxba u kordhin maayaan qur-aanku marka waa sababta ugu muhiimsan ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ku kordhiyo iimaanku kordhiyo laakiin qur-aanka aan ka hadlayno markaan leenahay qur-aanku iimaanku kordhiyaa waa markaad qur-aanka macnihiisa dhuuxdood fahanto wa bimujarad haddii aadanba macnihiisa aadan fahansanayn si uu wax kuugu kordhiyaay ma fududa laakiin markaad macnihiisa fahansan tahay si joogta ana aad u akhrido oo si joogtaa aad ugu fiirsato si joogtaa inaad fahanto aad isugu daydo wax weyn buuyuu ku kordhinaya aafaaqu wuxuu kuu furayaa qur-aanku aan caadi ahayn limaada lianna allah subxaana wa tacaala hadalkiisu waa daawada quluubta wey wax quluubta u daawayn kara siduu qur-aanku daawo ugu yahayna ma jiro hadal kale oo daawo noocaasoo kalea bixin kara ma jiro waa qur-aanku keliya allah subxaana wa tacaala markuu ka hadlayay saamaynta uu qur-aanku yeelan karo dadka ku leeyahay waa ka inoo sheegay xataa haddii qur-aanka lagu soo dejiyo buuraha iyo dhagaxyaanta ad adag qur-aanku wuu saamayn lahaa qur-aanku waxbuu ka bedeli lahaa low anzalna hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khaashican mutasaddican min khashyat illah wa tilka alamhaalu nadribuha linnaas haddaan qur-aanka ku soo dejin lahayn buur korkeeda waxaad adki lahayd buurtiyoo khushuucsan oo dildillaacaysa ilan ilaahay hadalkiisu waa culus yahay subxana wa tacaala miisaan buu leeyahay quluubta iyo nolosha ruuxa wax weyn buu ka bedeli laakiin waa goorma waa markuu qur-aanka ruuxu fahmayo xidhiidhna la leeyahy xidhiidhna la leeyahy qur-aanka marka walaalayaal waa inaynu xidhiidh toosa la yeelanno waa inaynu macnihiisa baranno waa inaynu dhaqan u qaadanno waa inuu nolosheenna uu noqdo midka mar walba saaxiibka ina idinla socda biidni illaahi tabaaraka wa tacaala horay baan u soconaynaa dibudhacna imaan maayo waxbaynu siyaadsanaynaa waxaynaga dhinmi maayaan diinteennaa inoo xifdismi haddaynu qur-aanka weynayno ynu qadarinno oo xidhiidhkeenna aynu joogto ka dhigno qur-aanka aynu la lenay aayaadka rabbi subxaana wa tacaala waa sababta koobaad wey asbaabta waxaa ka mid ah kadalika iimaanka ruuxa kordhin karaysa ilaahay taacaadkiisa subxaana wa tacaala ruuxu inuu badsado oo waajibaadka diinta gudashadooda ku dadaalo oo sunanka uu siyaadsado hadday tahay salaad hadday tahay sako hadday tahay soon hadday tahay xaj hadday tahay cumro lianna kullamaa addoonka taacadiisu ay badato waxaa badanaysa waxaa kordhaya iimaankiisibaa kordhaya iimaankiisibaa siyaadaya mar walbo ruuxa taacadiisu yaraato macaasidu ku badatana iimaankiibaa nusqaamaya iimaankii ka go-anta saas daraaddeed baa allah subxana wa tacala xadiisulqudsiga wuxuu yidhi wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima iftaradtu calayh addoonkaygu wuxuu iigu soo dhowaado waxaan ugu jeclahay wixii aan ku waajibiyey faraaidii waajibaadkan saaray baan ugu jeclahay wuxuu addoonkaygu iigu soo dhowaado walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafili xataa uxiba addoonkaygu inuu sunnooyinka iigu soo dhowaanaya dayn maayo ilaa aan ka jeclaado faidaa axbabtuhu kuntu samcahu aladii yasmacu bih wabasarahu aladii yubsiru bih wayadahu alatii yabtishu biha warijlahu alatii yamshi biha walain sa'alanii laucطiyannahu walain istacaadanii lauciidanahu baa alla subxana watacaala addoonkaygu markuu sunnooyinkaa iigu soo dhowaado faraha badan waan jeclaan haddaan jecladana waxaan noqonayaa ishuu wax ku arkaya baan u noqonaya gacantuu wax ku qabanayay baan u noqonayaa waxaan u noqonayaa lugtuu ku soconayay baan u noqonaya bimacnaa waan garab istaagayaa wey hadduu wax iweydiistana waan siinaya hadduu wax iga magangalana waan ka magangelinayiga nabadgalana waan ka nabadgelinaya xun hadduu ilaahu iga badbaadi yihahda waan ka badbaadinaya addoonka ilahi waa jeclanaya subxaana wa tacala markuu taacaadkiisa ku dadaalo waajibaadka rabbi subxaana wa tacaala meel saaro haddana waajibaadkii uu kabo oo ku siyaadiyo sunanka inuu badsado addoonka ilaahi subxaana wa tacaala baa garab u noqonaya wabittaali ilahay baa xifdinaya subxana wa tacala sida nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu yidhi ixfad illaaha yaxfadka xadiidka cabdullahi bni cabbaas fii sunani tirmidi allah subxaana wa tacaala xifdi wuu ku xifdinay ixfad illaaha tajidhu tujaahaka alla xifdi hortaadaad ka heli haddaad rabbigaa xifdido hortaadaad ka heli tacaraf ila allahi fi rahaa yacrifka fi shidda allah isbar markaad barwaaqo ku jirto markaad ladan tahay barwaaqo ku jirto caafimaad qabto xoolo leedahay rabbigaa subxaana wa tacaala ha ka kibrin hana halmaamine rabbigaa isbar markaa yacrifka fi shidda markaad aad ku dhacdo arrin khatar ah oo arrin halisa aad gasho oo culays kugu yimaado buu rabbigaa ku garan subxana wa tacaala macnaheedu waxa weeyaan allah subxaana wa tacaala taacadiisa inaad ku dadaasho waa sabab ku mid a asbaabta iimaanka kordhisa saas daraaddeed aliimaanu yaziidu biaaca aacada noocyadeeda kala gedisan iimaanku waa ku siyaadaa waxyaalaha iimaanka siyaadiya waxaa ka mid a in lagu dadaalo aynu u baahannahay in laga fogaado wixii macsiyo ah oo rabbi subxaanahu wa tacaala uusan rabin oo uu kaa reebay lianna macsiyadu iimaankay dhib u geysataa diintana waa dhibtaa diinta ma ahee ruuxa adduunyadiisiina waa dhibaysa aakhiradaadiina waa dhibaysaa adduunyadaadiina waa dhibaysa wixii macaasiya marka inaad ka fogaato oo aadan u dhowaanin leanna nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sida xadiidka abu daawuud iyo nasaa'i ay soo saareen uu ku sheegayo wuxuu rasuulku yuri sal ly waslam addoonku markuu khalad galo macsiyo iyo dembi galo nukita fii qalbihi nuktatun sawdaa qalbigiisa waxaa la saarayaa dhibic madow haddii uu ku noqdo dhibic madow oo kale ilaa qalbigu wada madoobaado wuxuu marka noqonayaa qolada alla sheegay subxaana wa tacaala kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun qalbigii waa wada madoobaanayaa hadduu madoobaadana wuxuu noqonayaa laa yunkiru munkaran walaa yacrifu macruufan sidii weel la dabagediye oo kale xumaantii iyo wanaaggiibaa isaga qasmaya maba kala yaqaanaba sunnadiibuu bidca u qaadan bidcadiibaa sunno u noqonaysa baatilkiibaa xaq u noqon xaqiibaa baatil u noqon shirkigiibaa tawxiid u noqon tawxiidkiibaa shirki u noqon wixii oo dhan maqaayiistii iyo mawaasiintii o dhan baa iskaga qasmaya waa goormo heerka wuxuu gaadhayaa qalbigu waa marka uu ilaahay macsiyadiisa iyo khaladka badsado ruux isilaalin waayo marka in macaasida ruuxu iska ilaaliyo ruuxu markuu macsiyo galo oo khalad galo oo dembi galana waa bini aadam waa bashar waa khaldamaya waa khaldamayaa khaladka markuu galo waxaa la doonayaa inuusan ishalmaamin uusan khaladka ku madax adeygin oo khaladkii markaba ka soo noqo saas daraaddeed nebigu wuxuu yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh hadduu isxusuusto addoonku oo khaladkii ka soo noqdo qalbigiisa waa la soofaynayaa oo madowgii iyo khalad iyo macnaha wixii meesha ku dhashay waa laga tirayaa markaasuu qalbigii dib u soo iftiimayaa iimaankiibuu dib u soo ceshanayaa kamaalkiibuu dib u soo ceshanayaa waa maxaa soo celinaya towbadaa soo celinaysa alla subxaana wa tacaala inta badan addoommadiisa dembiga ay galeen eedi kama timaado laakiin eeddu waxay ka timaadaa maxaad uga soo noqon weyday maxaad uga soo noqon weyday sidaas daraaddeed haddaynu khalad gallo waynu gelaynahay inaan ka soo noqon allah subxaana wa tacala wuxuu doonayaa laba xaalo inaan u dhaxayno oon xaalad saddexaad ahayn yaa imaa inaan dariiqii saxda ahaa haynoon toosannahay yaa imaa inaynu dariiqii ka yara leexannay oon ku soo noqonayno laakiin inaan dariiqa ka leexanno oon haddana kusii soconno dariiq khalada ilaahi subxaana wa tacala taasu inoo diiday qul innamaa yuuxaa ilaya annamaa ilaahukum ilaahun waaxid fastaqiimuu ilayhi wastakfiruuhu waweylun lilmushrikiin alla u toosnaada dembidhaafna weydiista culimmadu waxay leeyihiin alla u toosnaada waa xaaladda marka hore laynaga doonayo laakiin xaaladda markaan ka baxno xaalad khaldan aynu gallo maxaa inoo taalla wastakfiruuhu labadaa jumla haddaynu qaadan lahayn noloshaynu waa hagaagi lahay fastaqiimuu ilayhi oo xaaladii la rabee aliqtisaad walistiqaama xaaladdaa markaad ka baxdo shaytaan iyo naf intay ku khaldaan aad ka baxdana wastakfiruuhu soo noqo ilahay dambidhaaf weydiiy subxana wa tacala laakiin ha isku halmaamin shirkiga ha isku halmaamin bidcada ha isku halmaamin macsiyada ha isku halmaamin xaaraamta cunitaankeeda ha isku halmaamin khaladka ha isku halmaamin soo noq khaladka ka soo noq waaladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu allaha fastakfaruu lidunuubihim wman yakfir dunuuba ila allah walam yusiruu cala maa facaluu wahum yaclamuun mu'miniintuu ilaahay sifaynaya oo tilmaamayo wuxuu yidhi waa kuwa markay khaladka sameeyaan oo faaxishada sameeyaan ama naftooda ay dulmiyaan oo khalad galaan ilaahay xusuusta markaaba markaasay dembidhaaf weydiisanayaan dunuubtana ilahay umbaa dhaafa kuma madax adaygaan oo kuma adkaysaan oo kuma sii socdaan khaladkay galeen iyagoo oo og inuu khalad yahay waa dhici kartaa inay ka qarsoomo garan waayaan waxaan inuu khalad yaho dembi yahay oo markaa sidaa ay ku sii socdaan oo ugu sii madax adaygaan laakiin iyagoo og inuu yahay waxaani khalad yahay haddana inay ku sii adkaystaan aa mas'alo wuxuu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala aan mu'minka uusan samaynaynin marka inaynu istiqaamada ku dadaaliyo toosnaanta haddii aynu khaldannana oo iimaankeennii wax dhaawici kara aynu gallana inaynu ka soo noqonno oo aynu u soo noqonno rushdigii iyo wanaaggii iyo fiicnaantii iyo salaaxii iyo diintii dib ugu soo noqonno iyaduna waa qodob wey waxyaalaha inoogu kaalmayn karaya iimaankeenna siyaadadiisa waxaa ka mid ah baryada ilaahay subxaana wa tacaala inaad ilaahay barido oo allah subxaana wa tacaala uu ku arko inaad u baahan tahay inaad u baahan tahay inuu iimaankaaga xifdiyo oo diinta kuu xifdiyo ilaan waxaad haysato waxa ugu qaalisanee raasamaalka waa diinta xifdigeediya in laguu ilaaliyo oo in laguu kordhi kuu korodho mooye ayna wax iska dhiminna allah baa subxaana wa tacaala gacanta ku hay inaad marka allah weydiisato subxana wa tacala xadiidkii hadda aynu sheegaynay rasuulkeennu wuxuu uhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh fas'alu allaha an yujadida aliimaana fii quluubikum allah weydiista inuu iimaanka quluubtiinna ku cusboonaysiiyo waa inaad sujuudda ilaahay ku barido salaada ku barido habeenkii barido ilaahay inuu ku sugo subxaana wa tacaala inuu alle iimaanka kuu kordhiyo rabbi inuu ku hanuuniyo ilaa nabigeenna salawatu rabbi wasalaamu caleyh ood garanaysaan sayidu waladi aadam ah bini aadamka ninkii ugu iimaan cuslaa ugu iimaan dhammaystirnaa ilaahay agtiisa ugu dhowaa ah baa haddana habeen barhkii markuu salaatuleilka u soo kaco nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh baa wuxuu dhihi jiray allahuma rabba jibriila wa mikaa'iila wa israafiil faatira asamaawaati waalard caalima alghaybi waashahaada أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم الله جبريل ربك أوهو ميكائيل ربك أوهو إسرافيل ربك أوهو خلقك خلقك إسخلاف سنة نبا ميل آذي أذيك عدة دون تهنونسة ee allow jidka toosan igu hanuuni habeen barhkiibuu rasuulku saalayay salawatu rabbi waslamu caleyh habeen barhkii markuu salaatuleilka usoo kaco ayuu ku furfuran jiray salaadda ihdinii lima khtulifa fiih ilaahow ihanuuni ood igu sug iimaanka lianna inaad ii rumayso iyo inaad iimaanka ku sugnaato oo mar walba uu kuu siyaadoodan dib uga noqonin laba mas'alay kala tahay yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu biاllahi warasuulihi wاlkitaabi aladii nazla calaa rasuulihi wاlkitaabi aladii anzala min qabl war dadka mu'miniinta ahow allah rumeeya rasuulkiisana rumeeya kitaabka lagu soo dejiyeyna rumeeya kutubtii hortii la soo dejiyeyna rumeeya u fiirsada aayadda yaa ayuha aladiina aamanuu alla wuxuu ku tilmaamayaa inay mu'miniin yihiin haddana wuxuu leeyahay rumeeya oo inaad mu'miniin nahay adaaba noo qiraye oo na sheegay rabbiyow inaannu mu'miniin nahayoo sifadaaba nagula hadlo yaa ayuha aladiina aamanuu na yidhiye aaminuu haddana amarkani muxuu yahay meesha waxaad garanaysaa bimacnaa iimaan ayagoo leh baa haddana iimaan ka maqan yahay ayagoo iimaan leh baa haddana iimaan ka maqan yahay iimaankii qayb bay hayaan laakiin inay ku sugnaadaanna waa u baahan yihiin in uu iimaan u siyaado oo iimaan ka maqani ay helaanna waa u baahan yihiin ayaddu waxay ka mid tahay aayadaha kutusiya ruuxa muslimkaa mar walba inuusan ka daalin inuu iimaankiisa kobciyo kordhiyo lanna aayaddu markay soo degayso nebi maxamed xaggee buu joogaa madiinuu joogaa salawatu rabbi waslamu caleyh aayaddu waa madani wa waa madani taqriiban dhowr iyo toban sano baa ragga hadalka hadda loo jeedinayo dhowr iyo toban sano bay diinta ku jiraan oy u shaqaynayaan oy tukanayaan oo ay dadaalayaan oo iimaankoodu meel sare maraya haddana alla wuxuu ku leeyay yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu weli waxbaa idinka dhiman weli waxbaa idinka dhiman sidaas daraaddeed waa waxaa laga maarmaan ah walaalayaal inaynu allah subxaana wa tacaala aynu tusno inaan wax qaali a raadinayno iimaan inuuna siiyo iimaankana nagu sugo qalbigaagana waa inuu ilaahay ka arko subxana wa tacaala lianna rabbi subxaana wa tacaala meel kale kaama daalacanaya qalbigaaguu daalacanayaa hadduu arko inaad u baahan tahay oo qalbigaaga baahi ka muuqato waa ku kaalmaynaya rabbi subxana wa tacaala laakiin hadduu nooc istikbaar iyo isla weyni iyo deeqtoomid inaad rabbiga ka deeqtoontoodan uma baahnayn ama iimaankan iyo diintaniba inaysan wax weynba kula ahayn haddii qalbigaaga laga arko alla subxana wa tacala waxba kugu fali maayo adiga naftaadiiyo shaytaan baa laysu kayndayn kadibna waxa weeyaan meel xun buu kaa tuuraya marka alla inaan weydiisano subxaana wa tacaala fasalu llaha an yujadid aliimaana fii quluubikum lianna sida nabigeenna ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayh alquluubu bayna asbicayni min asaabici araxmaani yuqallibuha kayfa yashaa quluubta bini aadamku alla farihiisa dhexdooday ku jiraan siduu doonuuna alla u rogrogaa subxaanahu wa tacaala gaalnimuu ka rogaa iimaan buu ku rogaa iimaan buu ka rogaa gaalnimuu ku rogaa khayr buu ka rogaa shar buu ku rogaa shar buu ka rogaa khayr buu ku rogaa ilaahay subxana wa tacala isagaa quluubtan rogroga in allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbi addoonkiiyo qalbigiisana ilaahay baa kala teedaya oo waxaa laga wadaa qalbiga rabbi baa maamula subxaana wa tacaala qalbiga rabbi baa maamula waxaad arkaysaa mid si walba ay xujada ugu cadaatay oo si walba wax loo tusaaleeyey oo haddana aan iimaanka qaadanayn mid ku dhex koray bii'o iyo mujtamac weligii aan iimaan iyo islaamnimo aqoonin oo ilaahay uu iimaanka ka siinayo meel fog waxaa laga keenaya mujtamac fog baa laga keenaya allah subxaana wa tacaala waxaan qaybinaya qisma rabbaaniya wey allaha qaybiyey ee gacantiisa ay ku jirtay addoommada u qaybinaya qayb buu ku siiyey maadaama aad muslim tahay laakiin waa inaad tusto rabbigaa inaad siyaado uga baahantahay siyaadadii markaad u baahantaho tustana waa inaad dadaalkeedii la timaado waa inaad dadaalkeedii la timaado oo iimaankaagu siduu ku siiyay ku dadaasho iimaanku markuu siyaado kobocsan yahay oo iimaanku kordho maxaa lagu gartaa waxaa lagu gartaa iimaankaagu inuu siyaadsan yahay waxaa kuu dhadhamaysa daacadaa kuu dhadhamaysa qur-aankiibaa kuu dhadhamaya salaadiibaa kuu dhadhamaysa ood macaansanaysaa soonkiibaad macaansanaysaa xajkiiiyo cumradii baabadan dayn karaynin inaad diintii u shaqaysaad macaansanaysaa diintiibaa kuu macaanaanaysa markuu iimaankaagu uu kordho kobco markii iimaankaagu hoos u dhacana daacadii iyo khayrkiibaa culays kugu noqonaya salaadtuka haddaad maagtaba waaba culays maba kici kartidba haddaad damacdo inaad soonto waa culays qur-aan akhri haddaad maagto wax yarba qur-aankii ma akhrin karto kuuma dhadhamay astaan waxay u tahay inuu iimaankaagu hoos u dhac ku yimid saas daraaddeed baa nabigana wuxuu uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh alaaun man kunna fiihi wajada bihinna xalaawata aliimaan saddex shay ruuxii laga helo iimaanka macaankiisuu helaa bimacnaa iimaankiisaa kamaal gaadhoo dhammaystirna kadibna iimaanku dhadhan iyo macaan buu leeyay dhadhankii macaankii iimaanku helaya saddexdaa arrimood maxay yihin an yakuuna allahu warasuuluhu axabba ilayhi mima siwaahuma in alle iyo rasuulkiisu agtiisa uu ka jecel yahay wixii labadooda ka soo hadhay wax kasta oo uu jecel yahay alluu ugu jecel yahay rasuulkiisuu ugu jecel yahay labadooda wuxuu dhaafsani ma jiro lianna allah iyo rasuulka oo la jeclaado waa diinta asaaskeeda wey waa tawxiidka asaaskiisa wey alla iyo rasuulkiisa wuxuu ka jecelyaha maleh waa qodob qodobka labaad waa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah isaga iyo dadkana waxaa isku xidha waa ilaahay dartii isaga iyo dadka ilaahay dartii baa isku xidha cidduu jeclaanayo ilahay dartii buu jeclaya cidduu nacayo ilaahay dartii buu u nacaya cidduu fogaynayo ilaahay dartii buu u fogaynaya cidduu soo dhowaynaya ilaahay dartii buu u soo dhowaynaya ruuxa iyo yani waxa way caqiidadiisa iyo camalkiisa iyo hagaagsanaantiisuu ku jeclaan ruuxa iyo xumaantiisa iyo dhaqanxumadiisa iyo diinxumadiisana waa ku nacaa allah dartii baa isagiyo dadka isku xidha alla dartii baana isagiyo dadka kala gooya bimacnaa waxaa laga wadaa calaaqada iyo raabidka isagiyo dadka ka dhaxeeya ma aha mid wadaniye ah mid dhalashiya qabiil ana ma aha iyo nasab mid guruubaysiyana ma aha mid masaalix iyo dana-ana ma aha isagiyo dadka waxaa isku xidha lilaah alla dartii subxana wa tacaala waana iimaanka qodobadiisa ugu muhiimsan bay ka mid tahay ruuxu inuu u bislaado isagiyo dadka intooda kale inuu isku xidho ilaahay dartii ilaahay dartiina uu dadka uga go'o wax walbana ilahay dartii uu ku salay waa ka nebigu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh awhaqu cura aliimaan alxubu fi اllah wاlbugd fi اllah wاlmuwaalaatu fi اllah wاlmucaadaatu fi اllah iimaanka sidooyinkiisa la qabsado waxaa ugu adag buu nabigu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh ilaahay dartii inaad wax u jeclaato ilaahay dartiina wax u nacdo ilaahay dartii inaad wax ula collowdo ilaahay dartiina wax u xidhiidhiso wax walba ilaahay dartii inuu miisaankaagu noqdo miisaan kale ma wadat man axaba lilah waabqada lilah waacطaa lilah wamanaca lilah faqad istakmala aliiman buu nabg sl lay slm ruuxii ilaahay dartii wax u bixiya wuxuu bixinaya ilaahay dartii u diida wuxuu diidaya ilaahay dartii u jeclaada cidduu jeclaanayo ilaahay dartii u naca cidduu nacayo iimaankii waa dhammaystirtay buu nabigu ui salawatu rabbi waslamu aleyh iimaan dhammaystiran buu helay ruuxaas yacni waa asaaska waa unuga ruuxu haddii uu xaqiijiyo rabbi subxaana wa tacaala uu tilmaamay inuu weligiisi yahay waana meesha inaga dhibku inaga haysta wey meesha dhibku inaga haysta wey wax iimaankeennuba uu macnaha wax weeyaan uu xaqiiqadiisii aanu gaadhi la'nahay oo macaanka iimaanka aanu heli la'nahay lianna wax weeyaan miisaanno kalaan wadannaa oo kii ilaahay aan ahayn subxana wa tacaala waxaan wadannaa miisaan reereed iyo qabyaalad waxaan wadannaa miisaan gobol iyo degmo miisaan kooxaysi iyo gurubaysi baan wadannaa miisaan waxaan wadannaa inaan dadka ku nacnoon ku soo dhowayno kolba maslaxadaada iyo dantaada kii maslaxa idinka dhaxaysana maalinkaa waad jeceshahay kii maslaxadaada aad ka weydana waad necab tahay walow haba ahaada awliyada ilahay ninka ugu fiican halkaasay waxay naga marayaan sidaas daraaddeed baa iimaankeennu uusan midhihiisii u bixinayn midhihii ma hayno yani waxa weeye an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah sidaas daraaddeed baa maalinta qiyaamada markay dadka ahluliimaanka tagaan rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala ayna almutaxaabuuna fiya ayna almutasaawiruuna fiya aaway kuwii aniga dartay isu jeclaa aaway kuwii aniga dartay isu booqan jiray aaway kuwii aniga dartay u wada fadhiisan jiray kuwii aniga dartay isugu xidhnaa aaway alyawma udiluhum yowma laa dilla ilaa dillii maanta ayaan hoosaynayaa maantoon hoos jirinkayga mooye amaama alkhalaa'iq buu rabbi u yeedhaya subxana wa tacala maxaa loogu yeedhayaa leanna waa dad bislaaday weye ruuxu ilaahay inuu u bislaaday waxaa markhaati u ah wuxuu ka go'ayaa wax kasta oon ilaahay ku xidhaynin subxana wa tacala ilahay buu markaa u go'ay alla subxana wa tacaala markaa garab buu u noqonayaa ilan rabbiguu u go'ay subxana wa tacaala rabbiguu u go'ay baa marka garab u noqonaya fii suurati almujaadila aakhirkeeda rabbi subxaana wa tacala waa ka ku tilmaamay dadka ahluliimaanka ah markay dadkii ay ka dhasheen ay la dhasheen diinta ilaahay ka fogaadeen oo gaalnimo ka doorteen inay naceen aabbahood ha ahaado carruurtoodii ha ahaado qaraabadoodii ha ahaado markay naceenna rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ugu abaalguday inuu rabbi garab istaagay qalbigoodana iimaanka ku sugay dad uu jecel yahayna rabbi ka dhigtay subxana wa tacala marka yacni waxa weeyaan iimaanka inuu kordho iimaankaagu siyaado waxyaalaha keeni kara waxa weeye waxaa ka mida jacaylka aad rabbiga iyo rasuulka jeceshahay baa waxay keenayaan adig iyo dadkana inuu ilaahay dartii isku ken xidho ilaahay dartiina aad dadka ku kala go'daan bas raabitku waa intaa nebigu wuxuu yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh qodobka saddexaad wa an yakraha an yacuuda fi lkufri kama yakrahu an yuqdafa fi nnaar baatilka iyo gaalnimada ruuxu waa inuu u naco iyo jaahiliyada sida uu u nacab yahay in dab lagu ridoo kale wax adduunka korkiisa yaalla oo ciqaaba waxaad ugu necab tahay inta lagu soo qabto dab holcaya in lagugu rido sida aad u necab tahay si la mida arrintaasaad u necab tahay si la mida waa inaad u nacdo kufriga jaahiliyada macaasida inaad sidaasoo kale u nacdo wey markaasaad iimaanka dhadhaminaysa oo iimaanka dhadhankiisa aad gaadhaysaa haddii kaleeto iimaankaagu ma yani wax wey meeshii la rabay ma gaadhayo haddaad sharkii jeceshahay baatilkii jeceshahay xumaantii jeceshahay khayrkiina waan jeclaad leedahay maya leanna iimaanka marka ugu horraysaba waxaa la doonayaa oo uu ku asaxayaa oo islaamnimo dhab ah uu ruuxu ku qabsanayaa inuu ruuxu ku kufriyo wixii iimaankaa khilaafsan faman yakfur biaaquut wa yu'min billaah faqad istamsaka bilcurwati lwuhqaa iimaan khaalisa oo saafi ah wuxuu ku imaan karaa wixii iimaankaa ka soo horjeeda inaad ku kufrido bal inaad nacdo inaad nacdo ma aha inaad yani tidhaahdo yani ruux muslimaan ahay tanna waa iska wadanayaa iimaankii iyo arrimihiisana waa iska wadanaya diintiina waa iska wadanaya diintii wax kasoo horjeedana waa iska wadanaya ma soconayso rabbi subxaana wa tacala wuxuu yidhi horta bal intaadan rumaynin ku kufri wixii iimaanka ka soo horjeeda waa tiirka koobaad wa iimaanka markaa kadib buu imaanayaa laakiin wixii adiga oo wata iimaan meesha soo geli maayo aduu kufrigii wata oo jaahiliyadii wata oo wixii jeebabka ku wata haddana iimaan baa ii imaanaya maya faman yakfur bitaaquut alkufr bitaaquut waa laga marman taaquutku waa shaytaanka iyo mabaadi'da kufriga iyo jaahiliyada iyo wixii sharciga ilahay khilaafsan waa taaquut taaquutka marka waa inaad ku kufrido bal waa inaad qalbiga ka nacdo maxaa yeelay ruuxu hadduusan qalbiga xumaanta ka nicin iimaan meeshaa ka dambeeya oo meesha ku jira male nabigeena wuxuu ihi salawatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka abu saciid alqudri fii saxiixi muslim rasuulku wuxu uhi sal lay waslam man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi fain lam yastatic fabilisaanihi fain lam yastatic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan ruuxii arka xumaan wax shareecada khilaafsan wax ilaahay uusan raalli ka ahayn gacanta waxaa kaga qabta buu nabir sal lay slm gacanta ha ku bedelo hadduusan gacanta keri karayninoo tabar haynin carabka ha ku bedelo ka hadal ha aamusin hadduusan carabka wax kaga qaban karaynin qalbiga ha ka kara haysto waana iimaanka ugu daciifsan buu rasuulku yihi salawatu rabbi waslamu caleyh walaysa waraa'a dalika xabatu khardalin min iimaan iimaan intaa kasii dambeeya maba jiraba lianna iimaanku waa manaaca manaaca ruuxa muslimka uu xambaarsan yahay wey iimaanka iyo xumaantu waa inay isdiidaan ruux mar hadduu mu'min yahay oo qalbigiisa iimaan dhammaystiran uu ku jiro waa inuu munkar ka dhibsado waa inuu yani waxa weyaan ka xanuunsado wuxuu ka qaban karo waa inuu ka qabto qalbigiisu waa inuu karahaysto xumaanta meesha taalle ilahi subxana wa tacala sharcigiisa khilaafsan haddiise laakiin xumaantii aad iskala qabsatood raalli ku noqoto bas waay bas waay markaasee de waxa weyaan waxay kutusaysaa in uusan iimaan meesha oolin waa sida dabka iyo biyaha oo kale dabka iyo biyuhu markay meel isugu yimaadaan ama dabkaa laga xoog badanoo la baktin ama biyihiibaa laga xoog badanoo laga takhallusi laakiin wada joogi maayaan baatil iyo kufri iyo xumaan jacaylkooda iyo iimaan meel isuguma yimaadaan qalbiga horta waa inuu naco wixii xumaan ah markaasuu iimaanku gelayaa oo iimaanku boos u noqonaya qalbigu u noqonayaa boos iimaanka u noqonaya waxaa laga maarmaana marka walaalayaal inuu ruuxu ku dadaalo si iimaanka uu u macaansado oo iimaanka wanaagiisa u helo dhadhankiisa u helo daacadu ugu dhadhanto inuu ku dadaalo in iimaanka uu kobciyo waxaa nabigeena ka sugan sal lay slam kama fi saxiixi muslim min xadiidi cabaas ibni cabdilmualib nebigu inuu yidhi sal lay wasalam daaqa طacma aliimaan man radya biاllahi rabban wbilslaami diinan wbimuxamadin rasuula salawatu rabbi waslamu aleyh iimaanka waxaa dhadhamiya oo dhadhankiisa hela iyo macaankiisa ruuxii rabbi rabbinimo raalli uga noqda allah ruuxii rabbinimo raalli uga noqda islaamkana diin ahaan raalli uga noqda nebi maxamedna rasuul ahaan raalli uga noqda saddexdaa qodob ruuxii xaqiijiya iimaankiisu waa dhammaystirmayaa wabitaali iimaanka macaankiisana waa helaya waa saddexdee inaad allah subxaana wa tacaala rabbinimo raalli uga tahay oo maxay keenaysaa inaad raalli uga tahay kownkan inuu abuurtay isagu maamulo marka labaad inaad raalli ku tahay rabbi subxaanahu wa tacaala inuu asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa aad raalli ku noqoto qur-aankiiyo sunnadu sheegeen marka saddexaad inaad caabuddo ood ka amar qaadato ood addoon u noqoto inaad raalli ku noqoto sharciga aad ku caabudaysa eed ku weynaynaysana inaad islaamnimada aad raacdo diintan uu soo dejiyey aad raalli ku noqoto oo wixii sharcigani dejinayay iyo nidaamkuu kuu dejinayay inaad raacdo adigoo raalli ah qalbigaagu raalli ku yahay ku qanacsan aan ka shakisnayn aan diidanayn inaad u hoggaansanto islaamnimadana waa inaad raalli ku noqoto haddaad islaamnimadii ama aadanba fahansanayn dad badan sidaa haysto islaamkiiba ma ay fahansanaba ama waad fahansan tahay laakiin waad sagsaagasaayo sidii la rabay raalli uguma tihi ama dhaqamo kalaad islaamkii ku garab wadaa markaas iimaanka macaankiisa helmaysa nebi maxamed rasuulnimo inaad raalli uga noqoto maxaa laga wadaa in aad rumaydo cid la raacana asaga keliya inuu noqdo cidaad raacayso ku dayanayso cibaadadaada ka qaadanayso caqiidadaada ka qaadanayso dhaqankaaga ka qaadanayso isaga keligii inuu noqdo axaadiistiisa dhaqankiisii camalkuu ka tegay cibaadaduu ka tegay inaad dhaqan ahaan u qaatood raalli ku noqoto ayadana taas wey marka man radya billaahi rabban wabimuxamed man radya billaahi rabban wabilslaami diinan wabimuxamedin rasuula saddexdaa qodob ruuxii xaqiijiya wuxuu nebigu uri sal lay waslam daaqa طacma aliimaan iimaanka macaankiisuu helayaa culimmadu waxay yidhahdeen waxaa laga wadaa daaqa طacma aliimaan waxaa laga wadaa bimacnaa iimaanka macaankiisu waxa weeye inshiraaxu sadri ruuxa laabtiisu inay waasac noqoto qalbigiisu macaansado laabtiisu xasisho alla subxaana wa tacaala markuu u cibaadaysanaya cibaadadii ay u macaanaato meeshay inaga culayska inugu tahay meeshay culayska inugu tahay ilan ruux aan iimaankiisu uusan dhammaystirayn ama uu dacfi ku jiro cibaadadu waa ku culustay ama aan iimaan lahayn munaafiqiinta alla subxaana wa tacaala markuu ka hadlaya laa ya'tuuna asalaata ilaa wahum kusaala walaa yunfiquuna ilaa wahum kaarihuun buu alla subxana wa tacaala salaada ma imaanayaan ilaa iyagoo wahsanaya mooye ayagoo wahsanaya oo cag jiidaya salaadda hadday tukan rabaan culays bay ku tahay hadday wax bixin rabaan oo wax sadaqayn rabaanna waxay wax sadaqaynayaan ayagoo karaahaysanaya oo kahanaya leanna iimaan baan qalbigooda ku jira mu'minkase daacada ilaahay buu ku macaansadaa subxana wa tacaala waa kii nabigeennu salawatu rabbi waslamu aleyh xadiis saxiixa ka sugan حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم adduunyadiinna waxaa laiga jeclaysiiyey dumarka iyo waxyaabaha macmaca waxyaalaha udgoon xoolaha udgoon iyo dumarkaan adduunyada ka jeclahay buu rasuulku yuri sal lay slam wa xubbii wuxuu nebigu yidhi wajucilat quratu cayni fi salaa salaada dhexdeedaana la yeelay ilqabowsigayga bimacnaa xasiloonidayda iyo raaxadaydu salaada gudaheeday ku jirtaa buu nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh markuu nebigu adduunka arrimo ka mid intay ku yimaadaan waxoogaa uu murgo walbahaaro salaaduu geli jiray salaada markuu galana wax walba waa halmaami jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh leanna rabbigaa markaas si dhaba isu hortaagto qalbigaaguna uu rabbi ku xidhmo subxaanahu wa tacaala wixii kale oo dhan waa kaa fududaanaya cibaadada aad tukanayso imisaad agoormaad afar ragcadood tukatay goormaad yani wax weyaan muddo dheer baad yaad cibaadaysan karaysaa adigoon dareemin bal xaaladaha noloshaada xaaladda ugu macaan badan waa xaaladda aad cibaadaysanaysa ma haynaa inagu macnahaas arrintaa iyadaa ma hayna maya ma hayno ma hayno salaaddii waa nugu dhib soonkii warkiisa iska badaa sadaqa markaan bixinayno rafaad yaa allahu baan ku soo saaraynaa iyo dhib limaada leanna meesha waxaa ka maqan wixii arrintaa iyadaa keeni lahaa oo iimaanka kamaalkiisiia iimaanka kamaalkiisiia asxaabu rasulilah sal lay slam qisadan aan ku khatimayaa fii sunani abi daawuud bay qisadu ku timid laba ninoo saxaabada ka mida salawaat saxaabada nebiga ka mida sal lay slam laba ninoo saxaabada nebiga ka mida sal lay slam ayaa iyagoo socotaa ciidan bay wada socdeen baa cadow baa daba socday ay ka baqayeen waxaa la yidhi caawa marka yaa ina waardiyeynaya laba ninoo raggii ka mid a waxay yidhaahdeen annagaa waardiga qabanayna labadii nin markay waardiga qabteen oo habeen barhkii la marayo ayaa nin ka mida seexday kii kalaa soo jeedo waardiga haya wuxuu rabaa kana markuu kale soo tooso inuu xoogaa yaro seexdo oo isu badbedelaan xilli midna hurdo kii kalena uu soo jeedo ayaa kii soo jeeda waardiga hayay baa salaad iska galay wuxuu rabaa isagoo tukanaya haddana inuu waardiye ahaado oo cadowga iska ilaaliyo isagoo salaaddii ku jira ayaa cadowgii u soo gabbaday mudutuushiisaa la arkay waa loo soo gabbaday agtiisaa la soo istaagay waa mugdi fallaadh baa lagu dhuftay fallaadhii markii lagu dhuftay muusan isdhaqaajinina aayadh fallaadhii buu iska siibay salaaddiisii buu iska watay mid labaad buu ku dhuftay ninkii damba muusan ka gelina intuu iska siibay buu aayad salaad iska watay tus saddexaad buu haddana ku dhuftay tii saddexaadna intuu iska siibay buu salaaddiisi iska watay salaaddii buu dhammaystay isagoo dhiiggii ka socda salaaddii markuu ka baxay buu saaxiibkii toosiyey hor waa la isgalee kacbud bise hadduu soo kacayba ninkii waxa weye isagoo dhan waa wada dhiig war maxaa kugu dhacay war intanoo nabar iyo fallaadha intay kugu dhacaysay maxaad ii toosin weyda ama aad wax isaga celin weyda wuxuuhi niyo salaad baan ku jiray qur'aan iyo suurad aan aad u macaansanayana waan akhrinayay buui waxaan diidanaa buuhi inaan iska kala gooyo macaankaa ii socda qisadu waxay ku taallaa sunan abu daawuud alimaam bukhaari caleyh raxmatullahi tacliiq buu isaguna iyadoo mucallaqa buu ku keenay saxiixiisa min xadiidi jaabir bni cabdillah wayna sugan tahay su-aasha isweydiintana waxay tahay marka saxaabigan nabarku ku dhacahayo maxaa u dhadhamaya oo uu u dareemi la'yahay nabarkan ku dhacaya wax halmaansiiyey baa jira nabarkan gaadhaya ee fallaada ku dhacaya waa hortaagnaanta rabbigii uu hortaagan yahay iyo qur-aankan uu akhrinayo ayaa u socda u dhadhamaya u macaan waana midda innagu aan la'nahay wey sidaas daraaddeed bay daacadii culays inagu noqotay oo cibaadaadkii inagu adkaadeen oo markaynu tillaabo qaadan idhaahnaba aan dib ugu guranaynaa waxaan u baahannahay marka inaynu dib ugu noqonno iimaankeenna inaynu dib u muraajacayno dib u kobcinno asbaabtii iimaanka kobcin lahayd inaynu la nimaadno mujtamacaadkan aad joogtaan iyo noloshan aad ku nooshihiin kulligeed iyadoon waxba laga soo reebin iimaankay dhaawacaysaa ishaadu xumaantiibay ku dhacaysaa maalinkii intaasaad maraysaa waa fallaadh ku dhacaysa iimaankaaga ku dhex jirkani waa fallaadh iimaankaaga ku dhacaysa noloshan xaaraamta aad cunaysa ama kuu dhuumanaysa ama aad u qastayso waa fallaadh iimaankaaga ku dhacaysa noloshan oo dhan wax ku kaalmaynaya ma jiro sidaas daraaddeed bini aadamku waa ibnu bii'ati markaad bii'o wanaagsan iyo mujtamac wanaagsan oo khayr xaggii u jeeda aad ku dhex nooshoo dhex joogto kaalmo wanaagsan baad helaysaa waxaad arkaysaa adiga oo isku arkay dhaqanaadan hore isugu aqoon markaad dhex timaado mujtamac kalena leanna waxa weeyaan waxan aad ku dhex jirtaa mar walba saamayn kule iimaankaaga hoosu dhiciisa iyo korkiciisa waxaad u baahan tahay marka adigoo sidaasa oo badweyn ku dhex jira oo mawjadahaasi kugu socdaan oo dabaylahaasi ku garaacayaan haddana haddaadan iskaba warhayninood isdhigatood ishalmaanto khalaas khalaas dabayshu ku qaaday markaas marka bal aynu wax yar waqafaad samaynoon dib ugu noqonno bal aynu xisaabtanno oo waxbaa inaga dhiman wax badan baa si inaga e bal aynu dib wax u saxno asbaab fara badanoo wax kordhin kartaa jirtay bal aynu ku dadaalno wixii wax hallaynaya ee cibaadadeenna iyo diinteenna iimaankeenna hallaynaya bal wax fara badan aynu ka fogaano inta tabarteenna intaasaan kelimada kusoo gabagabaynaya alla subxana wa tacala waxaan weydiisanaya inuu samaanteena waafajiyo wixii shar iyo xumaanana ilahi subxana wa tacala na gara mariyo wixii khata ilahi noo dhaafo sawaabkana ilahi ajirkiisa hana siiyo idinkan allah idinku anfaco wabillahi tawfiiq وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
شيخنا الفاضل الشيخ محمد عبد أمل محاضرة سو سو جدي إله سبحانه وتعالى ميزان كيس حسنات كهودر صلاة دع السر روح نقدر من قدر 8 دقيقة سؤالها أنا آد بأفر بدينهن ilaa laba saddex su-aalood ayaan gelin doonaa hadduu eeba idmo oo kuwa muxaadarada ku saabsan inta badan su-aalaha waxaa moodaa ilaa intii sheekh maxamuud nala joogay inay isku mid kusoo noqnoqonayaan marka hadduu eeba idmo muxaadarada dambe ayaan u dhigi doonaa kuwa aan isleenahay waxa ay anfacayaan ummadda marka waxaan rajaynaynaa insha allah in intaa lagu ekeeyo oo hadda wixii ka dambeeya su-aalo dambe aan lasoo qorin sababta kuwii horaabaa dhammaan la su-aasha ugu horeysa saa'ilkan ee mawduuca khusiisa wuxuu leeyahay dadka waxaa inta badan caado u noqotay markay arkaan qof daciifay ama xoogaa diintii ka daciifay in ama dacwadii ka gaabiyay inaan loo neestaxayn lagu sheeg sheekeeyo oo la yidhaahdo hebel wuu daciifay hebel suuqu ka baxay qaabka noocaas oo kale ah marka arrintaas maxaa nasteexaha oo aad kasoo gudbinaysaa
bismillahi raxmaan raxiim ruuxu inuu yacni uu iimaanka iyo islaamnimada ku sugnaada ama u kordho wax u siyaadaan waxyaalaha keena waxaa ka mid a inuu ruuxu u shaqaynta diinta islaamka uu ku dadaalo alamru bilmacruuf wannahy can ilmunkar culimmadu waxay yidhahdaan aayadda qur-aanka alla subxaana wa tacaala uu yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkar watu'minuuna billah waxay yidhaahdaan waxaa loo hormariyey ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani ilmunkar wa tu'minuuna billaahi baa la dembaysiiyey waxaa loo dembaysiiyey bay dhahaan labadan hore waxay sabab u noqdaan iimaanka sababkiibaa marka la hormariyey musababkiibaa la dibdhigay ruuxu inuu dacwada ku dhex jiro oo diinta faafinteeda ku dhex jiro oo darsi akhriyo oo muxaadaro jeediyo oo macnaha wax weeyaan maaragtay uu khayrkii wado waxay ka mid tahay waxyaalaha iimaankiisa siyaadada u keenaya hadduusan jeedinaynin inuu dhagaysto majaalista khayrka soo xaadiro dhegtiisa khayr badan ku dhaco qalbigiisa wax badan gaadhaan ayaduna waxay ka mid tahay waxyaalaha kobciya laakiin haddaad bii'ada noocaas oo kale ah ka fogaato hadda markaasi wax weeyaan waxaad uga fogaan uun wax dhib ku gaadhsiinaya ruuxu haddii uu meesha ka baxo oo waxoogaa naqsi ku yimaado in la kabaa la doonaya addiinu nasiixa buu nabig sal diintu waa naseexo diintu waa naseexo nebigu waxyaalo mubaayacada kula geli jiray saxaabadiisa waxaa ka mid a annusxu likulli muslim ruux kasta oo muslima inaad u naseexayso ruuxaad aragtay maalinkaa inuu dib u sii socdo inaad soo qabato oo tidhahdo warniyow waayahan masaajidkaa laguu arki jire maalmahan lagaa waayey maxaa kugu dhacay inaad marka aad xusuusiso ruuxii daaci ahaa oo dacwadii dib uga baxay in laga daba tagoo la horinayo see wax kaa noqdeen bini aadamkii baraarujin buu u baahanya waxu sheegid buu u baahanya laakiin inaad la dacaayadeeyo taasi waa sii fogayn waay waa khalad laa tuciinu calayhi shaytaan buu nabi sal lay slm laa tuciinu calayhi shaytaan ninkii saxaabiga ahaa ee xadda laga oofiyey ee saxaabada rag ka mida ay lacnadeen nebigu wuxu yuri sal lay slam laa tuciinu calayhi shaytaan shaytaan ha ugu kaalmaynina ruuxani waa la wataa haddaadan shaytaanka ka soo dhigi karaynin ha ugu kaalmaynin ha ugu kaalmaynin marka in yani wax weeyaan layska daba tago oo kii jiran lasoo daaweeyo kii lumay lasoo qabto oo laysu naseexeeyo waa diinta usuusheeday ka mid tahay addiinu nasiixa buu nabi sal l diintu waa naseexo naseexada markayaan laga tegin oo ruuxii la arko maalinkaa inuu hoos u sii dhacayo halasoo kabo oo halasoo qabto bilahi towfiiq
saa'ilkan wuxuu leeyahay haddii internetka ama baaltooga aan ku xirnahay oo casharo joogta aan ka dhagaysto arrinta sunno wanaagsan may noqonaysaa su-aaltaa la xiriirta waxay leedahay cajaladii ama tafsiirkii ama qur-aankii aan shiikhaasi ka dhegaystay anuun aqoon ma odhan karaa waa shiikhaygii oo ma kasii gudbin karaa
horta khayrku si uu kugu soo gaadhoba dariiq alla dariiqaad ku heli kartaba inaad qaadato waa laga marmar haddaad cajal dhegaysan karto haddii internetka aad kaga taxnaan karto haddaad si toosaba darsigiioo socda aad majliskiisa u fadhiisan karto dariiq walba ood cilmiga u mari karayso ama aad u mari karayso wixii diintaada wax ku kordhinaya waa laga marmaan inaad marto cajaladaha iyo internetka asal ma aha oo diinta qaadashadeeda asal uma aha asalku waa inaad sheekha hor fadhiisato oo jawaanib waxaa jirta sheekha darsiguu bixinayo cilmiguu bixinayo ka muhiimsan oo la yidhaahdo jawaanib tarbawi ah tarbiya laga qaataa culimmada marka duruusta toos looga qaadanayo laakiin markaad cilmigii oo mujarad oo cajal ku duuban ama internetka ka socda aad qaadato waxaa kaa maqan jawaanibtii tarbiyada iyo aadaabtii baa kaa maqan saas daraaddeed baa waxaad arkaysaa dadka dalabatul cilmiga haaliban cajaladaha wax ka barta ama internetka wax ka bartaay asagoo waxoogaa aqoon diineed leh haddana akhlaaq ahaan iyo dhaqankii iyo aadaabtii wax badan baa si ka ah limaada lianna jawaanibtii tarbawiga ahaa buusan qaadanin a'immada salafkii iyo saxaabada ridwanullahi calayhim iyo salafkii waxay bari jireen ardada aadaabtay bari jireen intaysan cilmiga barin jawaanib muhima jiddan saa ha ahaatee haddana ninkii biyo waaya janaaba ruuxay ku dhacdo ama waysadu ka jabto biyana waaya muxuu samaynaya ya waa boodhaysanaya cajalka iyo internetku waa boodhaysi waa nin biyo waayay boodhaysay waay laakiin ninkii sheekh heli karo si laifa sheekh u hor fadhiisan karaya culimmada cilmiga si toosa ha looga qaato ninkii waaya ha boodhaysto wabilahi towfiiq
isla su-aal casharka la xiriirta waxa uu shiikhu wadaadku saa'ilkan uu leeyahay sheikho waxaan jeclahay inaan diinta barto markaan kitaab bilaabo ma dhammaysto wuxuu yidhi buluuqii iyo abu daawuudkii iyo bukhaarigii iyo tafsiirkii iyo kulli waan soo duubtay laakiin markaan cajalad geliyo oon xoogaa wado way iga dantaa maxaa i dawaa
bismillahi raxmaan raxiim mushkila ku haysata mushkilada ku haysatana waa nooc futuur ah cudur la yidhaahdo futuur oo dadka ku dhaca ayaa ku haysta culimmadu waxay yidhaahdaan cilmiga aadaabtiisa ugu muhiimsan waxaa ka mida waxa la yidhaahdo athabaat waa inuu ruuxu sugnaan leeyahy meel markuu qaabilo ama arrin qaabilo ama cilmi qaabilo ama kitaab qaabilo waa inuu kasal gaadho waana inuu ku adkaysto sabirkeeda iyo adkaysigeeda yeesho ilaa uu kasal gaadho haddaad barato dabeecad la yidhaahdo boodbood boodbood tan wax yar bal tijaabi haddana ka boodo bal haddana kan tijaabi haddana ka boodo kan tijaabi wakhti dheer baad laga yaaba cilmiga inaad ku dhex jirto haddana jaahil aad ahato waxaad arkaysaa mar naxwaduu ku boodaya waxoogaa buu yaro laqmaysa waa ka boodaya xadiis ku boodaya waa yaro laqmaysanaya fiqiguu ku boodaya waa xiisaalow waa xiisaalow xiisaalow marka socon mayso man habata nabata waxaa la rabaa hal meer markaad yani waajahdo inaad casiimo yeelato casiima casiimadu waxa weeyaan waa waxyaalaha ugu muhiimsan iyo shuruudda ugu muhiimsan bini aadamka wax ku soo saaro wa haddaadan casiimiya adkaysi lahayn macnaheedu waxa wey waxba gaadhi maysa waxaa loo baahanya marka inaad isbarto ilaahayna la kaasho isna bar waa la isbari karaa isbar haddaad kitaab bilowdo inaadan ka gudbin ilaa aad dambayso haddaad barato dabeecadda iyada ah biidn illaahi tabaaraka wa tacala wax badan baa wax badan baa ku hagaagi haddaad fanni u jeedsato fannigaa ilaa aad meel ka gaadho ha ka tilaabsan sida culumtu ay u kala tartiibsan tahay intaad u kala hormariso haddana waxa weye mid walba ku sugnow ilaa aad salka gaadho sabirkeediii adkaysigeeda yeelo boodboodkuna macno weyn ma keeno cilmina ma kordhiyo ruuxu wakhti unbaa ka lumaya kadibna waxa weeyaan wax badan faa'iidaysan maayo wabilahi towfiiq
جزاه الله خيرا شيخنا الفاضل الشيخ محمد عبد أمل محاضرتي كوادي سؤاله هذه انتهى أيان كسو كوبينا هدو أبيدمو